madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa ka qayb galay munaasabad si rasmi ah lagu kala wareejinaya xilalka wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirkii hore ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka munaasabada oo lagu qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa sheegay in wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ay lafdhawr u tahay wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug loona baahan yahay in la dardargeliyo shaqooyinka wasaaradda galabta waxaan halkan u joognaa xilwareejin ay ku kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo wasiirka cusub wasaaraddan waxay ku jirtaa wasaaradaha ugu muhiimsan galmudug ee dhanka wax soo saarkana ka qayb qaata dhanka amnigana ka qayb qaata sidaad wada ogtihiin biyaha waa waxa ugu badan ee la isku dagaali jiray deegaanadan ee colaaddu ay ka dhalan jirtay waxaa ilaahay mahaddiis ah shanta sano ee xukuumaddan dallis ay jirtay in reer galmudug ay ka gudbeen baahidii biyaha dhowrkii kilomitirba maanta waxaa ku yaalla ceel baa ku yaalla sidaasi lamid ah wasaaraddani waxay qoday muddadii aan joognay sagaashan iyo siddeed ceel shan iyo labaatan warood oo ayagana waaweynna way qoday sidaa daraaddeed biyo la'aan hadda galmudug kama jirto waxa keliya ay dadku raadiyaan waxa weeye waa matoor ama ceel ay beera ku samaysaan oo wax soo saar ku soo samaysaan laakiin waxaa laga gudbay oonkii sababi jiray in mataqaanaa daasinta la isku qabsado dagaalladu ay ka dhacaan sidaasi lamid ah enerjiga ama korontada wax weyn ayaa laga qabtay muddadii aan joognay mataqaanaa xukunkaan joognay waxaan isleeyahay korontada halkii waat wuxuu ka badnaa hal dollar buu ka badnaa maantana maalgelin lagu sameeyey korontada shirkadaha korontada ayaa waxay sababtay in qiima dhac hoos aad mataqaanaa korontadu maanta ay uga hooseyso intay ahaan jirtay magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo mashruuc hadda waxaa u yaalla dhowr milyan oo dollar lagu maalgelinayo korontada gaalkacyo sidaasi lamid ah caabud waaqi iyo caasimadda dhuusamareeb ayagana mashaariic waxaa u soo socda korontada lagu maalgelinayo dhowr milyan oo dollar midkiiba ay ku baxayso waxaan leeyahay wasaaraddan iyo wasiirkeedii iyo wasiiru dowlaheedii wasiir galbeeti aad ayaan ugu mahad celinaynaa
dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariya qorqoor oo isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mida golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda galmudug ayaa wasiiro cusub loo magacaabay